أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا وما وأن وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين أما بعد سورة المائدة ayaan halkan ka bilaabaynaa waa suurad madaniye ah madiinayna ku soo degtay waxayna yidhaahdaan sida gabadha asmaa binti yaziid ay warisay waxay tihi inii laaakidatun bizamaami alcadbaa naaqati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waxaan hoggaanka u haayay tihi hashii nabiga uu fuushana neefkii geela u nabigu uu rukuubkiisa ahaa id nasalad calayhi almaa'idatu kulluhaa ayay ku soo degtay wakaadad min hiqalihaa taduqu caduda naaqati marka culayskii ayaa hashi maanta ma arkaysaa burburin jiray marka adiga riwaayad badanaa ku yimid oo xadiidku un xasan ligayrihi marka inay madiino ku degtana maanta ma arkaysaa shaki kuma jiro caaishana waxay dhihi jirtay radia allaahu canhaa iyadoo suuraddan ka hadlaysa waxay dhihi jirtay waxay nin baa yidhi maaragtay xajajtu fa dakhaltu calaa caaisha jubayr bnu feer qaala wuxuu dhahay xajajtu fa dakhaltu calaa caaisha ayaan u galow dhahay fa qaalat li yaa jubayr taqra'u lmaa'ida ma aqrisaa tiri faqultu nacamhaa qaalat amaa inahaa aakhiru suurati nazala waa suuraddii ugu dambey ama suuradii ugu dambeeyey famaa wajadtum min xalaalin fastaxilluuhu xalaashadkeesan xalaashada wamaa wajadtum fiiha min xaraamin faxarimuuhu wixii xaraamana waa xaaraamtooda macnaha wax la nasakhay kuma jiro uma qaal xaakim ayrsixun calaa shardi shaykhani lam yukhrijah marka tasxiixiisa waafa wadahabina waa ku waafaqayo suuraddan marka waa suurad aad iyo aada u weyn waayo waa suwarka madaniga oo sabca duwaal suuradaha dheerdheeroo toddobada isku xig ayay ka mid tahay suuraddan marka maadaama ay madani tahay qur-aanka madaniga waxaa u badan inuu maxkaamta badana uu ka hadlo sharaa'icda marka suunadan hadda qeybteeda hore waxay ka hadlantaa in cuquudda iyo ballamada in la oofiyo in la ixtiraamo waxyaalaha xajka iyo shacaa'irtiisa iyo dadka xajka u socda iyo xoolahaasi aan baqyiga iyo dulmigana in la joojiyo ka bacdina waxyaalaha adcimada oo la xarimay gaar ahaan xoolaha iyo hilibka waxyaalaha la xarimay ka hadlaysaa iyo xalaasha ayay maanta ay caddaynaysaa iyo haweenka ahlul kitaabka in la guursan karo haddana axkaamta dahaarada wuduu'ii iyo janaabadii iyo booraysigii iyo waxyaalahaas ayay ka hadlaysaa yahuudda iyo axwaasheeda iyo inxiraafaadkooda iyo nasaarada way ka hadlaysaa ahlul kitaabka axkaamo fara badan oo qasaasa iyo waxyaala ku saabsan na way ka hadli doontaa suuraddu sariqada iyo xukunkeeda way ka hadli doontaa dilka iyo tacadiga dembiga uu leeyahay qofkii qof muslina dila ama dembi la-aan qof ku dila suuradda way ka hadli doontaa hadhow nasaaro iyo yahuud labada way ka hadli doontaa yahuudda khiyaanaadkooda iyo ballan oofintooda iyo cid kale iska dhaafe iska dhaafe alla inay aflagaadeen dhehen ilaahay waa bakiil yadullaahi maqluul haddana nasaarada iyo shirkiyaadkooda iyo suuradda ay naqlin doontaa waxaa lagu soo khatimi doonaa qaciise inuu ka tabarru'i doono oo beri ka noqon doono shirkiga nasaaradu ay wadoo ciisa ilaaha iyo hooyadiisa ilaaha iyo waxaas oo dhan inuu ciise ka tabarru'i doono suuraddu mawaadiicda ay ka hadlayso wax la koobi kara maaha in anagu gacmahena uga dhirigno maahane waa cilmi aada iyo aada u fara badan marka insha allahu intii tabarteennana wixii ay culimmadu ay ka sheegeen waa isku dayaynaa insha allah inaan soo dhoweyno insha allahu tacaala alla wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniintaah oofuu oofiya oo fuliya bilcuquudi ballamta iyo cuhuudda oofiya ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray haddaad yaa ayuha aladiina aamanuu aada maqashid farcihaa samca ka dhegtaada soo raarici fa innahu khayrun ya'muru bihi ilaahay waa khayr oo ku fari doono ow sharun yanhaa canhu waa shar la iska reebi doono waxay kaloo dhihi jireen qur-aanka sida maaragtay acmash oo wariyay can khaythama kullu shayin fi lqur'aani yaa ayuha aladiina aamanuu fahu fi towraati ya ayuha almasaakiin meesha ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha almasaakiin ayaa ku tahay marka halkan ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta si khaasaa loo karaameeyo magacii iimaanka loogu yeeray tashriif marka awaamirtaas oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu ku bilaabata in aada loo qiimeeyo waa sida ibnu mascuud uu yiri halkan waxaa la isharay marka wafaau lcuhuud caqdi iyo cuhuud waa iska mid cuhuudda iyo cuquudda waxay shamlinayaan ballanka ilaahay qofka uu ka qaaday inuu ilaahay rumeeyo iyo rasuulkiisa faraa-isha uu guto muxaramaadka uu ka haro wax alla wixii cuquudda islaamka ee islaamka markaad laa ilaaha ila allah muxamedun raasa caqdi baa gashay allah maana ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro allaan caabudayo wax alla wixii cibaadahu ku faro waa inaad samayso waxuu kaa reeba inaad ka haro wa ashhadu anna muxamadun rasuullah marka le nebi maxameda la iisoo diray oo fartiin ilaahay igu soo dheeyey fartiinta lagu keenay wax alla wixii rasuulkuula yimid waa inaad qaadatid waxuu ka haro inaad ka haro wamaa aataakum arasuulu faquduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu ummadda kale oo muslimiinta waxna caqdiga islaamkaa laasiminayo inaan walaalkaa aada ku xadgudbin maaragtay ooda ixtiraamtid ooda gardaraysan dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa cirdigiisan waa ka xaaraama oo islaamnimadayba ka dhalanaysa waxna adinkaasi khaasa u ballamanayo maaragtay waqtigaasaan ku imaanaa waxaasaan ku siinaynaa shariikaan ku noqonayaa gabaraan ku siinayaa guri baan ku waxaas oo dhanoo cuquudda waa kula sharkoobaya cuquuddaas khaaskaa iyadana waa in la oofiyo xataa midda gaalada lala dhigto oon diinta iyadu ka hor amaanaynin wax diinta maaragtay burinayo aysan ahayn haddii heshiis waan waan la gaaro haddee arrimo khaasoo maaragtay baac mustar iyo kontarakt iyo wax lagu heshiiyo ayadana waa inaan la khiyaano cuquuddoo dhan ayay caam yeelaysaa ama tii ilaahay ha ahaato tii dadka oo sharciga ka laasimaysay tii guurka guurka lafteeda waxna shora sharcigay ka laasimayaan nafaqadii iyo kaswadii iyo macruufkii lagu dhaqmayo waxna labada qofaa isu shardhi kara waxna labada qofaa isu shardhi kara marka oo isqabta intaba marka cuquudda in la oofiyo culimmadu aaday uga hadlaan laakiin qowlka raajixa waxa weeye ma garata xataa dadkii jaahiliyaadka cuquud lahaa cuquuddaasna islaamka aysan ka hor imaanaynin inay isdhaqaaleeyaan inay iska warqabaan inay maaragtay wixii khayra isugu kaalmeeyaan sharta iska dhiciyaan waxaasoo kale ayadana waa la fulinaya marka aayadda waa aayad caama macaanidaasoo dhan ayay kulansanaysaa marka nacam marka cuquuddan waa cuhuudda iyo waa isku mid wa ilaahayna waa ammaanay kuwa ballanka ilaahay oofiy aladiina yuufuuna bicahd illah walaa yanquduuna almiihaaqa waa ku yidhi kuwa ballanka oofiyana ilaahay waa ka yidhi waladiina yanquduuna cahd allahi kuwa buri min bacdi maa iiq bibacdi miihaaqihi markii lagu balma ka bacdi wayaqdacuuna maa amara allahu bihi an yuusala yusiduuna fi lard dhulkana fasaadin kuwaasa marka waa la caayay marka alwafaa bilcuquud waa muhiim taas marka waa arrin aad iyo aada u weyn waay ee ibnu cumar radi allahu canhu markuu dhiman rabay aaninaa malaha gabarh ka soo doonay ninkii hadda gabadhii aadna uma siinin mana uusan u diinin markuu dhiman rabay uu yidhi ninkii hebel ahaa wax ballan u eg camalaan ka qaaday marka hulusu nifaaq inaan ku dhinto ilaa munaafiqa calaasi maxayd idaa xadata kadaba waidaa timina khaana waidaa wacada akraf marka hulusu nifaaq kuma dhiba kuma dhibo karee ninkaas wax balan u egaan ka qaada xataa balan xataa buuxana mahayne laakiin ninkaas gabadhee ha la siiyo dadkaas uga dardaarmi jireen marka cuhuud aada ha la iska ilaaliyo nacam ilaahay markaas wuxuu yihi uxillat lakum waxaa la idin xalilay bahiimatu lancaami xoolaha kuwa nicmooleyda bahiimadooda waa xoolaha gaar ahaan xoolaha la dhaqdo ariga iyo idaha ama riyo wixii loo yaqaanaba iyo geela iyo lo-da ilaa maa yutlaa calaykum waxa la idinku akrin doono maaha oo waa aayadda noo imaan doonta xurrimad calaykum almaytatu waddamu taa waa lasoo isnoon hayra muxulli saydi saydka idinkoo xalilaya waa xaal aatiin kuwii aan ahayno wa antum xurumun idinkoo xarama maa xaj xarman ama cumro xirma marka xoolaha waa laydin xalilay waxa laydinka akri doono oo laydinka xarimi doono aayad soo socoto xurimad calaykum meyt wadam ilaa wax ugu dambeey waxaa kaloo lasoo istinooday oon xalaal idin ahayn adinkoo xaj ama xirman ama cumro xirman inaad maaragtay ugaarta barriga joogta inaad ugaarsataa ama ugaarta xaramka joogta iyadu mar kastaba waa xaaraamoo qof xarman iyo qof kale iyadu waaba xaaraam laakiin midda barriga joogta qofka markaa xaj ama cumro xirman ayay xaaraam kale in allaha allana yaxkumu xakuma maa yuriidu wixii oran marka aayadda saddexdaas xugun oo waaweyn ayaa lagu sheegay waana aayad yaroo waama laba sadar ama sadar iyo bar maaragtay camal ah wey walidaalika waxaa la yidhaha ayadan fasaaxadeeda aada dadku uga yaabisay qolaa nin faseexa intay u yimaadeena waxay dhaheen qur-aankao kale noo samey hadigoo dad zanaadiqaaha jirin oo raba inay diinta ibdaaliyaan nin kaatib weyn oo qoraay weynatay bal qur-aanku kale noo samey lacag badanoo ku siinayna bal qur-aanki ilaahay ma rabaan qof waxu dhoodhoobay rabaan bini aadam ilaahooday ka hilinaa hayagoo dhahay waxbau isku duduwey markii dambe u misxafkii furay aayaddaanu aqriyay wuxuu yidhi qur-aankan wax lamida lama keeni karo haydaalinina maxaa dhacay hadda ilaahay subxaanahu watacaala aaya laba sar keliya muuminiintii u dhawaaqay waxuu faray in maaragtay cuquudda la oofiyo tii ilaahay tii dadka dhexdiisa ah muslimka dhexdiisa ah muslim iyo gaalada dhexdiisa ah in ballanka baxyada ballan furyadana waa reeboo dhahay xoolihii baa la xallilay ancaamti haddana laba gooraa la isafnoodo waxaa la yidhi ayra m ilaa maa yutlaa calaykum haddana hayra muxulli say markaasuu ilaahay haddana qudradiisa iyo xukmadiisa uu muujiyo in allaha yaxkumu maa yuriid waana laba sadar wax ka yaroo dhan intaas aqraashaasoo dhan hadalkaas yaryaa ku gudo karoo dhan waxbaa la isfaray lidkeed waxbaa la iska reebay waxbaa laga soo isatnooday haddana wax kale laga soo isatnooday soo ma haddana ilaahay xukmadiisa iyo iraadadiisa iyo qadarkiisa ayuu muujiyey subxaana wa tacaala iyo waxuu rab inuu socodsiin jiro macaanidaasoo kale waxaa dhaha hal sadar wax ku cabiri kara oon rabbigii khaaliqaan u jiree haydaalinoo dha qur-aankaana kale ma keeli karan dhah marka waa macaani aada iyo aada baliiqu ah uxillat lakum waxaa laydin xallay bahiimat lancaam oo maxaa saas loo leeyahay carabta waagii hor xoolihii ilaahay intay u yimaadeen waxay rabaan iska xalileen waxay rabaan iska xalileen neefa intay dhegaha ka gooyaan waxay ku leen waa gefer ratibaa geela maaragtay abaahinaya ratigii cabbaar markii uu joogo oo nirgo badan ou dhalo waxaa la leeyahay xamaa dahrahuyo lama raranaayo xoolihii qaar waxay leeyihiin ragga iyo haweenku waa cuni karaan qaar ragga beliya cuni kara suuratu ancaami nooga imaan doonta insha allahu tacaala buxayra iyo saa'ibane wax dhagaha laga gooyo wax asnaamta loo gefro gefer wax la siidayo la qalanayninoo meelahaas turbareega iska sameeya jin re rare marka ilaahay waxoolaha allah xallodha yaa xarimay marka ma garan yaa xarimay waanoma tamaaniyata aswaaji min adani اثnain wamin alcadi اثnayn qul aadakarayni xarama unhayn ama sma caley arxamasin war xoolaha ilaahay waa xalina ma dhadigaa xalaala mase labka geela sidoo kale ma dhadigaa xaaraam mase labka yaa idin yihi xarim xaydka kale marka axkaamtoodaas baktiga ala baabi'inaya uxillat lakum waa laydin xalli bahiimat اlancaami nicmooleyda xoolaha laga faa'isa bahiimadii marka qaarna culimmada waxay leeyihin waa afarta anaa loo jeeda laakiin ugaadhana waa soo gelaya ugaarta iyadana la cuno waa soo gelaya sababtoo ah hayra muxilli saydi lama dhehen haddii ayna soo gelin ilaa maa yatlaa calayku wax ladan ku akrin doono oo meytada iyo waxa lasoo ceejiyo iyo waxyaalahaasoo imaan doona maaha hayra muxilli saydi ugaadha kuwii xalilaya kuwa aan ahayn xaal aatiin walxaal antum xurma idinkoo xur xaj xirman iyo cumro waxaa kaloo waa laydin xalilay nicmooleyda laakiin ha isku dayinnina adinkoo xirman inaad ugaadha biriga aada ugaadhsataa ama adinkoo xarman adinkoon xarmana ugaadha xaramka iidan lama ogolo ma garan ina allaha ilaahayna yaxkumu asagaa xukumo maa yuriidu wax o rab asagaa bahiimada idin xalilay asagaa maaragtay waxyaalaha soo socda idinka xarimay asagaa cuquudda idin faray subaa in la oofiyo asagaa adinkoo xirman ugaarsan idinka xarimay waxaasoo dhan xigmaana ku jirta haddana waxyaalaha lasgu wixii mu'miniinta la amraayay yaa ayuha ma laga nahyinaaye yaa ayuha aladiina aamanuu ku muminiinta ahow laa tuxilluu ha xalaalaysanina oo macnaa ha ihaanaysanina shacaa'ir allaahi calaamaadka diinta gaar ahaan wax xajka ku saabsan ha ihaanaysanina oo shaygii xaaraam ahaana xalilanina ma garanta shaygii waajibka ahaana ha ku tasaahulinina waa qofkii shacaa'irta ka muuqatana hay ihaanaysanina ama ha dulinina ama ha dhicinina wala shahra alxaraama bisha xaraamkaale ha xalaalaysanina oo dadka ha dhicinina hana dilinina walalhadya xoolaha xaramka loo hadiyeynaayo in lagu gowraco waktiga xajka iyo waktigii kalofadhaasabua ha xalaalinina ama qofkii cumraysan hadi waa kaxaysan karaa walalqalaa'ida xoolaha maarata qoorta wax looga xiray marka qalaa-iddu waa un hadiga waxa qoorta looga xiraa la yidhaahda ee hadiga waxaa laba shay waa lagu sameeyaa ishcaar waxa la yidhaha waa lagu sameeyaa kuruska iyo waxaasaa laga dhiijiya iyo meelaha laga dhiijiya qalaa-id waxa la yidhaahna waxay waa waxa qoorta loogu xiro xarig iyo geed iyo waxyaalahaasa qoorta loogu xiro adiga xarig ama suul iyo waxyaalaha ee calaamo u ah marka neefkaas in xaramka loo wado xaramka lagu qalaaqabo intaasba xalaalaysanina oo xoolahaasa dhicinina walaa aamiina albeyt alxaraama beytka xaraamka dadka u qasdaaya ama ya-um yani aamiina waa jamc yani walaa tuxillu ma garat aamiina albeyt alxaraam beytka xaraamka u qasdaya ama u cumraysanoo xajinaya marka aayaddu la hadlaya xataa walow mushrikiin ha ahaade yabtaquuna ayagaa dalbaaya fadlan min rabbihim fadli xagga rabbigooda tijaarad iyo waxyaalahaas iyo ridwaan raalli ahaashaba dalbaaya markii hore marka waa laga xarrimay ayagoo xarman inay ugaarsadaan waxaa le wa idaa xalaltu markaad xalaal noqotaan fasta aduu ugaarsada markaa ugaadha waa idin bannaantay laakiin midda xaramka kuma jirto aayaddan marka waxay faraysaa arrin markii horena carabta caado u heedo waa maxay dadka xajka u socda iyo waxyaalaha calaamaadkiisa iyo bilahaas xurmada le way karaamayn jireen marka marka waxaa dhacday sidaa mufasiriintu ay sheegaan nabigu calayhi salaatu salaam sulxat xudaybiya iyagoo cumro u socda isaga iyo saxaabtiisa oo kuwii gaaladii ka celi maxsuuriin noqdo iska xalaaloobay marka kabacdi waxay arkeen gaaladiioo meel kasta ka imaanayso maaragtay xajkii u socdo ciil intay ku dishay ay waxay damcaan iyaguna inay ka joojiyaan marka waxaa leey mayo saasa yeelnine wax alla wixii shacaa'irta oo xajkaas ha u socdo qofkii wata gaalba ha ahaadee maaragtay yaan la taaban marka waa intaan laakiin aan la soo dejinin oo suuratu baraa ay soo degin oo nabigu uusan maaragtay gaalada uusan ka reebin ma garanta oo ilaah yihi subxaana wa tacaala suurat اlbara yaa yahal amana musrikuuna najisun falaa yaqrabu almasjid xaraam bacda caamihim haada waa laga joojiyey markaas kabacdi nabiguna abubakar intuu xajka u diray sanadkii sagaalaad oo calina ka daba diray ayaa waxaa la naadiyey anlaa yaxuja albeyta mushrikun walaa yaduufa bilbeyti curyaan iyagoo qaawan rag iyo hawen ay dawaafi jireen iyagoo dhe mare aan ku dembaabay laguma iyagoo mare aan ku dembaabay kuma dawaafi karno iska dhaadhiciye iyagoo qaawanna dawaafi jireen tii waa la joojiyey mushrigna waa loo diiday laakiin markaan ka hor waay laakiin wixii markaas kabacdi ka dambeeya mushrigii u socda waa laga diidaaba looma ogola marka laakiin aayaddan waxa weye intaasi markayna soo degay hadda waxay ku soo haray qofkii muslina oo xajka u socda oo calaamaadkii xajkay ka muuqatay in la weyneeyo oon la taabanin oon lagu xadgudbin iyada hadda qof kasta oo muslim aan lagu xadgudbi karin haddana muslimiinta markaa xurmo weyn inay leeyihiin waqti waxaa jiri jirtay meesha xarameynka ay aada dad acraab ah oo dad qalata ay joogi jireen dadka dhaca ilaa wakti badan oo xataa maarata waddamada muslimiinta ay xadaaro ku sugneed dowladda xoogla meelahaas ma aysan ahayn dhib fara badanaa ka jiray ilaa uun markii ugu dambeeyey zamanadan un maaragtay qarnigan dowlad sacuudiya ay timaado oo carigi ay aminto wa ilaa siniin quruun fara badan qofkii xajina uu dardaarmi jira dadka waxay dhacaan maanta waxay addoonsadaan ee dadka xataa culimmada soo xajina iska addoonsadi ariga raaci jira nin samcaana la yidhaahdo oo nin caalima weyn oo kitaabka qawaadicul adilla iyo tafsiir iyo markii oo xanafi ah marka horena shaafici noqdayo weliba nacaq quduus ay fiicantaho salafi ah culimmada waaweyn oo islaam ka mid ah ka mid intay addoonsana ari raacsada markii damba midkii boqorkooda ahaa waa gabar in loo nikaaxiyo markaasi waxay ogaadeen ninkan inuu shiiq yahay markuu gabadhii uu ku nikaaxiyaa loo sheegay ninka inuu shiiqiyo markaa sidaasuu ku baxsaday ilaa iska kaa addoonsanay mar dhow intay qofka ul ka badiyaan ayay maarata dadka addoonsan jireen ay gadan jireen oo waxay hadday rabaan baahi u baktinaya iska qalqalan jireen dhibaato ilaahay dowladdaa sacuudiga waktiga ay maarata ay soo baxday ayuu ilaahay ummadda ku badbaadiyo xajkii aad iyo aada u sahlay khayr iyo ajar allah ka siiyo nacam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa miniintahu laa tuxiluu waxa xalinina shacaa'ir allaahi shacaa'irta alla macnaa calaamaadka diinta lagu yaqaano gaar ahaan kuwa sii xaja wala shahra alxaraam bishahri xaraamka waa afar bilood waa dilqacda iyo dilxaja iyo muxaram uu isku xigta oo waqtigii xajka la gudanayo iyo loo diyaar garoobayo waqtigii laga soo noqonayo iyo rajab oo maaragtay jumaada ahaani iyo shacbaan u dhaxeeyo waa waqtigii la cumraysanayo oo kale ile carabtu iskuma aysan xudbi xadgudbi karin marka xurmadii weli waa ad walalhadiya hadiga waxaa xaramka loo hadiyeyna hadira xoolaha guriga inta laga kaxayso aada rabto maaragtay xaramka inaad kusoo qashaa hadi la yihaahda walalqalaa-ida hadigaas haddii qoorta wax looga xiro waxaa qoorta looga xiro xoolahaas xaramka loo wado ayaa marka qalaa-idu bimacnaa shaygii qoorta laga xiraa loo jeeda macnaa qoor xirkan keliya macno ma laha shaygaas oo hadiga ahoo qoorta laga xiray oo qoor xirkaasna calaamo u yahay neefkaas in xajka loo wado lagu gowracayo maaragtay neefkaa ha taabanina dadkiina waa sidoo kale walaa aaminiina albeyt alxaraam yacni qaasidii albeyt alxaraam kuwa beytka xaraamka u qasdaayana ha taabanin oo ha ku xadgu xalaalaysanin oo ha dhicinina aflagaadiidin ha dilnina yabtaquuna xaal ay doonayaan oy jerinayaan fadlan fadli oo min rabbi xaggooda ka ato tijaaraad iyo waxa dunyaa iyo waridwaan raal ahaashan marka hadday mushrikiin ay ahaayeen waktigaasi aan lagu tacadin laha mushrikiinba ha ahaayen laakiin kabacdi markii la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama lmushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraam kabacdina ou nabigu yihi calayh salaatu amar ku bixiyey anlaa yaxuja albeyta mushrik walaa yaduufa bilbeyti curyaan beytka inuusan mushrik soo xajin qof qaawana oosa dawaafin arrintaas marka waa la joojiyma waidaa xalaltum haddaad xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsada qaacidada marka waxay yidhaahdaan almru bacda alxadr waa meesha yidhahda usuuliyiintu markii hore ugaarsiga markii maanta ma arkaysaa las waa la iska xareemay markau xurumy laakiin markaad xalaalad ugaarsada la yidhi ugaarsadaan maxay ku tusina waxaa la yidhi almru bacda alxadri wixii hore u noqonaya markii hore intaada xarman ugaarsigu muxuu ah ma mubaaxu ah bas waajibu ah mubaaxu ah haddana amarkan ibaaxuu ku tusinayaaho markaad aada camalkii iyo xajka ama cumrada aada soo dhammayso ixraamkaga u dhammaado waa ugaarsan kartaa waayo macnaha ee waajiba kutoo soo ugaarsanma walaa yajrimannakum yousan idinku qaadin shana-aanu qowmin qoom caro aada u caraysan tihiin an saduukum liajli an saduukum inay idinka celiyaan cala almasjid ilxaraam masjid xaraamka aha an tactaduu adiga inaad tacaddi la samaysaan arrintaa marka waxay ka hadlaysaa aayaddan dhahaan markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ay xudaybiye sanadkii lixaad ay cumraysan rabeen oo gaaladu ay xudaybiye ay ku celiyeen ayay ka caroodeen oo cuqday ka qaadeen ilaa carabka waxaa iyagoo gaalaaba iskama celi jirin maxay dadkaanu muslimiin ay ka rabaan waa idabdaro aan dardhab gaal meel kastoo ka yimaado la iskama celi jirin waayo muslimiinta uga celinayo markaas waxay dabcan kii mushrika u socdaba iyagana inay jallaafo u sameeyaan ama nin khaasana waa sheegaano oo maaragtay intuu nabiga usoo wafdiyey calayhi salaatu wasalaam oo markuu la sheekaysana hamiinkii uu xoolaha uu dhacay kabacdina maanta ma arkaysaa isagoo xajinaya ayay damceen inay saxaabadu hor istaagaan markaasaa la yska dhaafay taasna waa ay sheegeen muxasiriin calaa kulli xaal waxaa weeye haddii qalad idinka galay adinkuna markaa tacaddi ha samayn maali laakiin intaasoo dhan waa intii aan maaragtay gaalada xajka aan loo diiday marka walaa jrimanaka idinku qaadin idinku xambaarin ama walaa min alijraam ay ka timid yousan idinku qaadin ama yousan dembi kale idinsii gelinin you dembi idin gelinin shana'aanu qoomin qool maanta ma arkaysa caral u careetan iyo ku xambaarin oo dembi uusan dhexla idiin gelinin an saduukum liajli an saduukum inay idin celiyeen can ilmasjid alxaraam masjida xurmada lah an tactaduu inaa tacdisaan iyo idinku xambaarin macnaha waxaa qalad haddii lagu sameeyey iyo cara haddii lagu sameeyey qaladkaas inaa qalad adigana sii gasho tacaddi aad sii samayso oo kuga xambaari maayo ee waxaa samaysaan watacaawanu cala albiri wixii biriga ku tacaawuna iyo wataqwaa alla ka cabsida wixii wanaaga ha la isugu kaalmeeyo walaa tacaawanu ha isugu kaalmeynina cala alifmi dembiga iyo walcudwaana cadowtinimada wixii dembiya iyo munkara ma garat oo ilaahay qalad laga gelaayo diintiisa cisyaan aliya rasuulkiisa la caasinayo ama cudwaanoo ummad lagu xadgudbaayo gardarro lagu maagayo taa ha isugu kaalmeyna waataqu llahana ilaahayna ka baqa in allaha alla shadiid lciqaab ciqaabkiisa waa ka og daran nabiga axaadiistiisa waxaa ka mida oo qiimaha leh ma garan saxeenkana ku yaala inuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalka u gargaar ama daalim ha ahaado ama madluum ha ahaado qiila yaa rasuul allah haadaa nasartu madluuman garay markuu madluum yahay inaan u gargaaray fa kayfa ansuru idaa kaana daaliman see u gargaarayaa qaala taxjuzuhu watamnachu min adulmi fadaaka nasruhu waa nasrigiisa gargaarkiisa waa inaad sharta aada ka qabato dadaan isqaba kari dad maa weli wuxuu nabigu calayhi salaatu salaam almu'minu aladii yukhaalidu nnaasa wayasbiru calaa adaahum acdamu ajran min aladii laa yukhaalidu nnaasa walaa yasbiru calaa adaahum qofka dadka ku dhex jira oo wanaagga faraayo xumida ka qabanaayo la dhibaayo dhibkoodana ku sabraayo wadaad meel cidlaa intuu isaga incisaalay meelihiisa isaga wardinaayeen kaasaa ka fadli badan sababtoo qofka dadkii ku dhex jira waxbuu u faa'iideynaya waxbuu ku qabanaya waxbuu u kordhinaya laakiin wadaad ubadiisa intuu iska qaata meel isaga wardinaayo oo adduunyada hadday isku qarxayso qof oo waxbaraa iyo qof oo maaragtay shar ka celinaa iyo qof oo khayr faraa aysan jirin waxaa ku fadli badan qofka dadka ku dhex jira oo dhibaatadooda la socda oo ku sabraayo waana sida ambiyadu ay ahaan jirto sida ambiyadu ay ahaan jirto ummadday ku dhex jiraan waxna waa u sheegayaan iyo dadka maarata ahlu khayrka marka dadkii waxaa la rabaa in wanaagga maanta ma arkaysa loo kordhiyo oo wixii wanaagga lagu tacaawuno wixii shartaana la iska celiyo amaa shar in laysugu hiiliyo ma aha sida casabiyaadka ay dhihi jireen laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhu fi naa'imaati calaa maa qaala bubhaan qolnaa qolow ku faaninaya ninkaas qoladiisa waxuu ku ammaanay doqonnimo niman hiilla maahanoo dhah maan lahaadou dhahay beddelkooda qolo oo maanta ma arkaysaa markii loo yeer gurmud iyagoo jamaaca jamaaca a imaanayo kuwaasoo laa yas'aluuna annaasa aan weydiinayni laa yasaluuna akhaahum u weydiina xiina yandabu soo bax markuu yidhaahdo fi naa'ibaati dhibaato ii kaalaya ii gurmada ii hiliya calaa maa qaala burhaana wariya wax kugu sameeyey ma dhahaya ciddoo farta ugu fiiqo gam iyo qalafaa laga dhigna ma adabkii carabta waxaas wax socdo maaha ma garan iyo iyagu unsura haakad arimin oo madluuma si toosay u qaadan jireen oo waa maxay ani walaalkeed ila gardan haddii la gardan micigiisaana taas oo kale wa waa sida hadda baadi'iyaha iyo jaahiliyaadka iyo casabiyaadka oo qofku mar kastaba inuu maaragta gardarrada uu garbo u noqdo taa sharci ma aha marka watacaawanuu isugu kaalmeey cala albiri biriga iyo wataqwa alla ka cabsida walidaalika qofkii biri taqwa u horsee dadka ajar buu leeyahay ee asaga iyo wixii uga daydaba man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri midla ujuuri man tabacahu ma garan laa yunqasu dalika min ujuurin shay-an haddaad dadka khayru horseedo oo khayrda ka daahsanaa aada u muujisid adiga ajarkaagi waaleeda dadkaas kaloo kugu doodana ajarkoodii waad leedahay oo kale iyagoon laga nusqaamin qaladkuna waa saas oo kale qalad haddaad ummadda u bilowdid oo lagaaga daydo dembigii waa leedahay qofkii kugu doonay dembigiisana waa leedahay iyagoon dembigoodan laga nusqaamin ilaa khayrkana waa kuji walaa tacaawanu haysuu kaalmayna cala aliri waalcudwaani waataqu llaha ilaahayna ka baqa ina allaha alle shadiidu lciqaabi ilaahay ciqaabkiisu waa adagyaha ka baqa macnaha waxay adduunkan intaad nooshahay haysdhina xoogaad haysataa waxbaad qaban kartaa haddaad xoog isbiddo ilaaha kaa xoog badan subxaana wa tacaala ilaahay marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala xurimad ilaa aayaddii hore waa layihi uxilla lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutla calayh marka hadde waa baabul adcima ayaa laga hadlay adcimadii wixii xalaasha iyo wax xaaraanta ahaa khaasatan adcimadana waxaa ugu muhiimsan xoolaha ugu muhiimsan iyo hilibka hilibkaa ugu muhiimsan sababta dee caanaha iyo waxaan maaragtay badarka iyo xogowta iyo iyaga gowraciyo midna bismi illaahi maaragtay lagu gowracayo uma baahno laakiin xoolaha iyaga khaas waayo waa xoolo nafley oo la gowracayo iyaga marka bisinkii alle in lagu gowraco wixii xalaala iyo wixii xaaraam in la kala cadee caddeeyo qofka gowraca oo wuxuu gowraca la cuni karo iyo waxa aan la cuni karin waxaas oo dhan axkaam khaasay leedahay sababtoo ah xoolahan waa nafle adiga kula mida ilaaha kuu sakhiray siday marka xalaal ku yihin waa si khaasa ma garan waa si khaasa wey xurimad calaykum waxaa laydinka xarimay almaytatu neefka baktiyo oon la gowracin ayaa laydinka xarimay waxa loo xarim waxaa weeye dee qashinkii iyo dhiiggii ayaa ku ceegsanay iyo jaraatiinta marka uma suubdo waa sunwa waa sunwaan ilaahayna subxaana wa tacaala wixa uu naga xarimayo waa wax adaa iyo dhib ay ku jirta waayo nacam wadamu dhiiggii baa asal laydinka xarimay dhiiggii masfuuxaha ow dama masfuuxan waxaa laga ictiraajinayaa dhiigga xoogaa hilib ku harharoo carun carunka saakaasi dhib maha sababta isaguna jaraasiimkiioo wataa carabta waagi hore waa cuni jireen haddaba gaalada intay aruuriyaanoo sidai beerka u dubaan ay cunaan sida beer camala ka dhigtaan ay cunaan ma garan dadkaan xalaal iyo xaaraan oo kala aqoonin asagana lama ogola walaxma alkhinziiri walaxmu lkhinziir wadamu ayaa laynka xarigi walaxmu lkhinziir khinziirka hilibkiisa maca albaruurkiisa wixiisoo dhanba isaguna waa xayawaan qashinaho heer waxuu gaaray wax alla saxaradiisa oo cunay waana aada u amraal badayo waxay dhahan jaraatiim dababka caadiga aysa dili karinaa ka buuxa weliba shuxuumtiisaa ugu daran isaguna haba shaxam wa marka waa xaaraan hilibkiisa shaxamkiisa niman daahiriya la yidhaahdo dowq aan laynaa waxay dhahan shaxamka kuma jiro ee isaga dhan baaba shaxam khinzir shaxamkiisa hadaad cuntay waaba shaxam inuu hilibka midda ugu muhiimsanba waayo soo maha marka waxay dhahan waa jumuud cala alalfaad ay dhahaano ayaga fiqiga ma usii fiirinayaano sidii wax indhala waad mooda nooc tacanudana inuu ku jira alfaad ugu dhegaan wixii oo si kale loo fahmi karo ay faham oo qaab daran oo maaragtay jumuud laya ay ku dhegaan wamaabu ilaahay xarimay uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi ilaahay waxaanan bihi asaga markii la gowracayo ihlaalkiisa waa sawdka oo kale ilmaha markay dhalaan waxaa la yidhaha ahalla sabiib markau qayliyo xoolaha markoo la gowracayo waxaa loogu talagalay magaca le loo bismi illaah sal allahu calaa maxamedin layla bismi illah allahu akbar hadii nabiga lagu saliyan magacaas alle magacaan ahayn laguma xalaalay shakal fakuluu mimaa dukira smullaahi calayh walaa ta'kuluu mimaa lam yukar smullaahi calayh ilaan xoolahan waa xoolo nafleeya magaca ilaahayaa lagu xalaalay shakala subxaana wa tacaala magac kale oo bini aadam ama jinni ama wax kale haddaad ku gowracdo maaragtay lama lama maaragtay lama lama cuni karo xaaraan buu ka xumay nabigu waxau dhahay lacana allah man dabaxa ligayr اllah ilaahay cid aan cid wax u gowraca culimmadu waxay dhihi jireen dadaa waxay sameeyaan madaxday markay u timaado xoolay qalayaan magaca suldaanku gowracayaan ama magaca jinniga ama qof magaciisba lama ogola haddii magaca ilaahay waxaan lagu sheego lama ogola saa darteed imaamu nawowi manhaajka maanta ka soo qarinaya wuxuu dhigaa marka qofku bismi illaahi allahu rabor nabi oo ku salliyo laakiin inuuna dhehayni bismi illah bismi maxamedin xataa inuusa dhehayni bismi illaahi bismi maxamed mama dhaha sababta magaca alaa lagu gowracaa magac kale lagolow rasuul ha malag ha ahaado cid kale magaciisa aan hayn laguma gowraco marka wixii ilaahay dartii loola qayliyo kuwa mingiska oo kale mingiska ugu yeeraayaan kuwa qubuurta oo kale qabrigaasi ugu yeeraayaan ani maalin waxaan goobjoog ahaa mid nimankan oo khuraafiyiinta khaliifku ahoo xoogaa nabadoon nabadoonna iska dhigaay anoo yar xoolaha meel la isugu keenay markaasuu xoolihii oo kala qaybina kaasha cabdilqaadir dhac aa la siinaya awow fulaan dhac aa la siinaya shi quways dhac aa la siinaya wax loo maantana magac loo kala sheegi mar kole waxyaalahaas oo kale ee middaan uu leeyahay suldaanka oo kale haddii loo gowraco ani mar idaacad waxaan ka firsay mar annagoo siddeetanka aan suudaan jaamacad ka dhiganayn numeyri oo meel ziyaartay inta wax loo gowraco isaga iyo xaaskiisa ay ka boodboodaan neefkiioo la gowracay kale isagaa loo gowracay marka waa wax un jinni iyo caado xuna tacdiimaa loo gowracay waxaasoo dhan marka waxay soo gelayaan wamaa uhilla ligayr illah waxaa kaloo lamida guryaha iyo marka la dhiso iyo dhiigga meelaha ay ku daadaadiyaan guryaha tiirarkiisa iyo oo jinni jini ay u gowracayaan jinniyaana soo weeraraaje leeyihiin zamaqshariya taa sheeg waxuu dhaha hadday guri ay dhistaan ama maaragtay ay ceel ay qotaan ay meelaha dhiig ku dadaadinayaan iyagoo la jinigo naga xafida marka waxyaalahaasoo dhan marka waa uhla kayr la soo gelaya iyo walmunkhaniqatu midda la ceejiyey wixii la sirqiyey ama qof ha sirqiyo ama iyad ha sirqato xarageeba ku sirqantaba waa ceegsanta maya lama cuni karo iyo walmawquudatu ma garat midda wax lagu dhuftay qoorgoyn ama qoorta keliya maahane nabar xoog laha lagu dhuftay marka buraa lagu dhuftay madaxa laga dhuftay ama maaragtay dhinac qoorgooyadii iyo jugtii u dhimatay may idan lama ogola walmutaradiyatu iyo middii meel ka soo dhacday meel fog buur ay ka soo dhacday dhulka dibirti dhulkay jug ku tiray u dhimatay ma la ogola iyaduna waa xaaraan wanadyaxatu tii la herdiyey oo neef kale herdiye herdiye u dhimatay iyo wamaa akala sabcu duqaagga wixii ou cuno intaasoo dhan waa xaaraan wey ilaa in iyadoo naf ku jirta inta loo yimaado la gowraco maaha ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan oo macna nafaad ugu timaadeeno ruux markaasa naftiioo ku jirta aada ugu timaadeen markaasaad gowracdeen marka haddii gowrac lagu soo gaaro naf loogu yimaado oo naf ay ku jirto weliba nolol xoogaa macquulo mustaqir ay ku jirto markaas waa laga gaarsiin karaa marka ilaa maadakayt waxay u noqonaysaa meytada uma noqonayso damkan uma noqonayso laxmal khinziirkun umaahil kayrlah waxay u noqonaysaa munkhaniqada iyo mawquudada iyo mutaradiyada iyo nadiixada iyo wixii dogaaga oo cuno shantaas u noqonaysa shanta ayay u noqonaysa shantaas marka haddii nolol lagu gaaro ee naftiioo ku jirta loogu yimaado marka gowrac laga gaarsiiyo markaa xalaal bay noqonaysa sidoo kale de neefkii haddaa iska soo qabatid waa inaad gowracdid bismi illaahi magacalle aada ku gowracdid oo maaragtay labada hungurina aada markaas aada goysid amaa neefku haddii uu cararo hartibaa baxsaday waa lasoo qabo waa neef dibi baa baxsaday waa lasoo qabo waa waa ugaar camal xabada ama laga daba ridi karaa mase waranaa laga daba ridi karaa mase fallaar bismillah inta la yidhaahdo dhac haddii marka lagu siiyo hadday taa ku dhimatana waa la cuni karaa haddii kaloo naf lagu gaarana markaas waa laga horaaca markuu neefka uu carray nabiga kayir ina lihaadii awaabid ka abaadi waxsh neef intuu carray ayaa nina intuu ka daba tegow fallaar ku dhufto dhulka la dhacay sidiyaa lagu qashay sidoo kale neefkii ceel ku dhaca geelo oo markaa inta lasoo bixi waayo meel uun nabar uun nafta ka ridaa lagu dhufana haddii dhuquntiisii la waayo ma nafta markuu nabarkaas ka rido laakiin waa nabar oo dacniyo waay ma aha nabar oo buraysi ma waa inuu nabarkaas nabar oo dacniyo oo dura waa inuu yahay dhiigka keeno markaa saasaa loo qalda marka dakada waa kana dakadana waxay ka timid waa diib ay ka timid haadaa shay-un daki markaa waa shay ayibo marka gowraca dakaad waxaa loogu magacaabay neefkii ayay dayib ka dhigaysaa oy maarata udgunaysaa saasaa marka dakaad loogu magacaabay xurimad waxaa la xarimay calaykum korkiina almaytatu baktigii iyo wadamu dhiiggii iyo walaxmu lkhinziiri iyo doofaarka hilibkiisii iyo wamaa uhilla wixii la gowracay ligayr illaah ilaahay kayrkiisa bi asagoo loogula qayliyey wixii lagula qayliyay magaca alla magacaan ahayn oo magac kalaa lagu gowracay jinni ama insi ahaada iyo waalmunkhaniqatu midii la cejiyey waalmawquudatu midii nabarka lagu dhuftay waalmutaradiyatu iyo tii soo dhacday iyo wannadiixatu iyo midii la hertay iyo wamaa akala sabcu dugaaggii wuxuu cunay shantaas ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan maahan oo gowrici dayib ku noqda oo macnaha nolol inta loogu yimaado saa lagu gowraco intaas halkaasaa uga soo baxan waxaa kaloo la xaray wamaa dubixa wixii la gowraco cala nusubi dhagaxda iyo waxa taagtaan wixii lagu gowraco nusubta halkan waxay samayn jireen dhagaxay taagtaagi jireen dhagaxdaas ayaa lagu dul gowracayaa hilibka la waraya dhiigga maanta lagu waraya nusubtaas marna waa asnaamtii lafteedii marna waa dhagax loogu talagalay iyaga inay wakiil ay ka tahayo macnaha dhagaxdaasaa la dhigayaa marka wixii oo asnaamta loo gowracayo dhagaxdaas la isaaraa lagu gowracaya markaasaa dhiiggana lagu daadinaya hadhowna hilibkii lagu warwaraa leeyahay aalihadaa cunaysa masaakiintan hadhow iska cunaysa iyadana lama ogola ee iyadii maa liqeyrla waa isu dhow yihiin laakiin waxbay tan ee dhagaxay ugu talagaleen u taagayaan dhagaxdaasina waxay asnaamtii wixii loo gowrici lahaa ayay maaragtay ay ka taagan yihiin ama sanabka lafteedaaba maaragtay lagu gur gowracaya dhiigga la cabsi lagu daadinoo leeyahay ilaaha waaqdhaacin waxaan hadda waaqdhaacin soomaalida ay dhahaan oo waxyaalaha ay qubuurtay u gowracayaan asalkeeda waxay ka timid waaq haddaa waa ilaah dhaacimna waa qoodintii marka ilaah qoodin waa kale waxaan u malanaya kelimada dad oo asnaam caabudi jira inay ka timid asalkooda macnaa qoodintii ilaah la qooli jiray marka umaadu waxala nusub waa ilaa nusubka waxa lagu gowraca waxay u haystaan in ilaaha la qoodinayo dhiiggaas iyo waxyaalahaas aayadda marka ilaahay waa kale lan yanaala allahu luxumaa walaa dimaa'uha ilaahay subxaana wa tacaala markii xajka iyo hadiga la gowracayo dhiiggan iyo hilibka wax kufalmaa sidai asnaamta adigu dul saari jirteen walaakin yanaaluhu taqwa minkum taqwadaa iyo xoolihiinna aada ilaahay ugu dhowaanaysaan iyo sadaqaadkaas birigiinaa unbaa ilaah idinka aqbala maana ilaahay dhiiggaan iyo hilibka waxba ku fadhima ee markun waxay ictiqaadsanaan jira iyaga nusubtan iyo asnaamtan dhiigga iyo laxamka inuu gaaro idan waaq dhaacin waxay ku tusinaa marka fikra wathaniya inay tahay oo waaq waa ilaah waay daacin wixii ilaah la qoodina waa dacaamul ilah umaadu waxaala nusub waa marka kelimad islaameed maan ilaahay dhacaam noogama baahno subxaana wa tacaala nacam marka wixii la ordaaya inta qubuurta ta keena kuleeyahin waa dhaacin ay ku leeyihin waxyaalahaas oo kale allahna ha koriyo wuxuu ilaahay rabay wa an tastaqsimuu inaad nasiibkiina nasiib ogaasho aada ka raadisaan bilaslaabi aslaamta waxyaalaha qamaarkooda istiqsaam bilaslaami waxaa waaye saddex qorya haysa jir mid walbo markuu arrin rabo guur ou rabo safar ou rabo arrin muhiima markii oo rabo meesha annaga istikaarada muslimka ay ka tukadaan wuxuu rabaa waxaa qeybka waxaa inay shar u yihiin iyo khayr u yihiin aan kala ogaanaha leey waxuu samaynaa saddex qori ayuu haystaa mid waxaa ku taala ifcal waxaa samee midna waxaa ku taala laa tafcal waxba ha samayni arrintaa ka joogso midna waxaa eber waa markuu rabo arrin inuu sameey inuu guursano meel u socdaa bahaliyo saddexdii qonax qori oo wuxuu ku ridaa maaragtay meel qandi ah waa ruxa isku qasa gacantuu mid u dira haddii midkii ifcal oo usoo baxay shaqadiisu aada wuxuu ku leeyahay maaragtay waa shaqada barakay iitow leeyahay laa tafcal hadday u tahay arrintan si kastoo taa waa fariisana wuxuu ku leeyahay maya maarata islaamkii ima fari haddii kii eberkaa usoo baxaana mar kalea lagu celina taasaa marka la diida iyaga waxuu rabaa istiqsaam bilaslaam waxaa weeye waxa kuu qayrkaa inaa ogaatid mustaqbalka waxaa nasiibkaaga fiican inaa ogaatid waa oo qorigaana ii sheegaa o leey nasiibkayga inuu waxaan aan ku kacayn inay nasiib fiican ii tahay nasiib xun inay ii tahay qorigaana ii sheegaa qorigaana marka qeybkii ah warsane waa xamaaqo sow maaha ilmo yararka waa garanaya haddaa iskool aadaysid haddaa suuq wax lagaaga diro allah ma ii fiicantaha saddex qoriyaa ruuxee marka hadduu midkuu soo baxa bixi saaka iskool baa ka baqan walow imtixaan aa leedahay sax mi adeer soma marka ilaahay bedelkeeda istikhaarowna siiyey weri nabigu calayh salatu slam qofka haddii ay arrin hamiso ma garatay laba rakcoo kayrulfariida ha tukado ducadan ha ku du allahuma inii astakfiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratik وأsأlka min fadlika الcadiim fainaka taclam walaa aclam وtaqdir walaa aqdir an taclam غib allahuma in kunta aclam an afcala dalika khayr lii fi diini وamacaaشhi وcaaqibata amri وcaajili وaajili faqdur la wasir haakada ducadaas istikaarada ayaa ku ducaysanaysa istikaarada markaa dhammaysatidna waa adigu wixii maaragtay ilaahay qalbiga u rashaxo ama wixii ilaahay ku hafajisay aduu hawshaada daarta iska aad haddaysan abshir ahan ilaahaba kaa joojin doono culimadu waxay adigu qabso hawshaan wax harta ku dhaqaaq haddaysa abshir ahaan ilaah kaa hor istaagi doono markaas hadday abshirtaha ilaah ku waafaji doono nacam marka iskhaaraas ama iska bacdi wixii ama iska dhaaf ama iska dhaafa adigu wixii tawfiiq ilaah ku waafajin hadday khayrtood socotana khayruu kuu noqonaya haddaad khayrood ka baaqatana khayruu kuu noqonaya adiga waxba damba hasayn ha isku dhihi markaa istikhaarayso ka bacdi adiga wixii markaas maaragtay ilaahay ku waafajiyo markaas adiga iska samey nacam wa an tastaqsimuu inaad qaybtiinna iyo nasiibkiinna aada ku ogaataan oad ogaasho ku dalabtaan oo mustaqbalka waxaa idiin fiican bilaslaami bahlahan maarata aslaamta la yidhaahdo qoryahan inaad ku ogaataan waxa qaybta qeybka oo kuu fiican saxa marka istiqsaam waxaa weeye dalabu maa qasama allaahu laka oo min alkhayr wuxuu ilaahay khayrow kuu qadaraayo inaad qoryahan ka raasi oo mustaqbal ku wanaag ma wax mustaqbal ku wanaagsano qorigaan kuu sheegaya waa caqli xumo wey nacam marka istiqsaamku waa saas waayo yacnii nasiibkaaga kuu fiican inaad ogaatid aad qorigaan xunkaa ka raadiyo af soomaaliya hadda saa ugu habboon ma naqaan laakiin macnaha waxaa weeye inaad baartid nasiibkaaga wanaagsan taggaaga fiican waxaa kuu wanaagsan inaad qorigaas aa ka baartid waa ilaahay ka baar ilaahay weydiiso wixii khayr ilaahay waafaji shartana ilaah iga xidhdhe istikaarayso daalikum kiidanaasna fisqun waaye ma garat waxaa lasoo sheegay waa fisqun waa istiqsaam bilaslaam iyo dubax cala nusub iyo waxaasoo dhan waa fisqun oo layska reebay khinsiirka hilibkiisa la cuno kulli waa fisqun waa alyowma maanta ayuu ya-isa ay ka quusteen alladiina kuwii kafaruu kufriyey min diinikum diintiina ay ka quusteene falaa takhshawhum haka baqinina wakshawna iga baqa alyowma maantan akmaltu lakum idin kaamil yeelay diinakum diinteeni wa atmamtu aan dejiyey calaykum korkiinana nicmatii nicmadayda waradiitu lakum waxaan kaga raali noqdana alislaama islaamnimada diinan diin ahaan aan kaga raali noqday muxaramaadaa laga hadlaya laakiin haddana arrin weyn oo diinta ku saabsan laga helo waxaa la yidhi dadu muslimiin haddii aad tihiin diintiinii waa maanta ma arkaysaa waa bislaato dayibay noqon walidaalika nabiga calayh salatu slam waxau dhaha ru'yaa jirtay marka nin boo arka gurigiisa annagoo waxaa ah ku riyoodo rudab maanta ma arkaysaa dayiba cuneen markaas waxaan ku awilow dhahay ana diinana qadaab diintu inay xoogaysatay oo bislaantay oo kaamil noqotay ayaan ku awilowna marka gaaladii waxay ka quusteen diintiinna inay hagaasto ama intay baaba'do aad diintooda u soo noqotaan way ka quusteen macnaa xaaladdaasoo diintii waa xoogaysatay ee falaa takshaw ha ka baqinin waqshowna aniga baqo diinta xoojiya ku socda haka leexanina diinta oo diintii waa xoogaysatay madaxay la soo kacday jasiirul carab oo dhan ayaa maanta ma arkaysaa isdhiibtay gaaladii kaleeta dee madaxa laga tumayaa ilaa xajatuludaac ay soo degtay aayadaha ee ruum iyo markaa furusaa dhagaha laga jafooyaa markaas ee alyowma maantan akmaltu lakum diinakum ayaa idiin kamilay waatmamtu calaykum nicmatii nicmadan waa idin taamliyaa taamliyaa waradiitu lakum waxaan kaga raaloqda alislaama diinan diintana islaamhaan kaga raaloqda macnaa diinta xaggii shareecada iyo xaggii axkaamta iyo akhlaaqdii waa diin kaamil ah meelo kale in wax laga soo caariyeyso looma baahna bidac looma baahna gaalo kale in qawaaniin iyo aadaab iyo xadaaraad looga qaato loogama baahno diinta iyadaa kaamil culummadii sharcigii ayagay ka samaysteen magaalooyinkii iyo jeyshkiiyaa la kala habeeyey xadaaraad gaala aysa gaari karno adduun iyo idaaraad yacni ilaa shayna ji'na agteeda xuduuddeeda ilaa maaragtay baaris meel soddon kilomitr u jirta ayay intaa muslimiintu isku xiraaday idaara waaxida keliya ahaa maamulka iyo takhdiidka jeyshka iyo ummadda masaakiinta waxgaarsiintooda iyo cilmiga fulintiisa iyo shar cadaaladda intaasoo dhan cilmigii wixii dhammaa iyo jeyshkii iyo diinta isdaba socda iyo xuduuddii la ogahay wax qaldan aysan jirin wax gaal looga baahda iyo fikrado kalena aysan maanta u baahnin qofkii marka bidco la yimaado sida imaam maalik uu yidhi waa isagoo yidhi diintu waa naaqis nabi maxamed diinta ma kamilin anaa kamilay ninka mubtadicaa lisaano xaalkiisa waa saan ma kamil nabi maxamed diintii anigaa dhammaystirahaya imaam maalik saas dhammaystir uma baahno qawaaniin kale iyo uma baahno diintaan ugu filan waxaade xiraf dunyada waa la kala faa'idaystaa gaaladuba xadaarahad annagay naga wada barta muslimiintay ka barta cusuur mudlima ayay ku jireen mugdi ah laba qarni ka hor waxay yaqaaneen lama ah markada muslimiinta khilaafkooda oo batay ay andalus wixii xadaaraadka muslimiinta ay awalna iskoolaad iyo minxoo inta u dirsadaan oo wixii xadeen ayay maaragtay nagu dabagediyeen waxaan bad mareenka iyo navigationka waxaan la dhaho iyo culumtaan maaragtay dhan iyo tajriibigaa syniskaa waxaan dhan muslimiinta ka qaateen iyagu falsafada yunaanka if if idaa kaana kida kaana kida mandiq iyo maaragtay logic wax la dhaho wax uu soo saaro aan la arkina ku mashquulsanayo laakiin waxaan waxaan ku darta waxaan ku dar dayaaradaan buubi waxaan waxaan ku dar daawadaan soo saar saacadaan soo saar waxaasoo dhan muslimiintaa bilaabo nacam marka looma baahno aayaddan marka maalintii carafay soo degtay oo jumcadeed xajatulwadaac markaasaa loo sheegay macnaha inay muslimiin diintooda ay kaamila nin yahuudiya intuu inu cumar alkhadaab wuxuu ku yidhi annaga reer yahuud haddaan ahaan lahayno aayaddan nagu soo degto maalintay nagu soo degtay ciidan ka dhiga lahay sayr waaba naqaanaa maalintay soo degtay yowma carafa oo jimcahay soo degto maalin ciida waaye oo ciid yowm usbuuca iyo ciid sanawi ah oo yowma caraf waa ciid weyn ay soo degto annagaba ciiday noo tahay marka macnaha muslimiinta sharaf weyn bay u tahay ilaahay diintii u kaam yeelay oo iimaankii iyo hanuunkii iyo sharaa'icdii iyo dhinac walba diinta inay kaamil ka tahay qofkiina marka waxaan kusoo daraya diinta khaldaya marka isagaa khaldaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alyowma maanta isa aladiina ku waxay ka qoosteen kafaruu kufriya min diinikum diintiina ka qoosteen inaad u soo noqotaan ama diintiina ay la yeecanto ee hadda kabacdi gaal ha ka baqaninee falaa takhshawhum iyaga ha ka baqanin wakshawna iga baqa oo diinta ilaaha ilaaliya oo u quma si ay kamaalkaas ugu socoto alyowma maanta akmaltu lakum waxaan idiin kaamil yeelay diinakum diintiini wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadana waa idiin dhammaystiray waradiitu lakum lislaama diinan diinna islaamkan kaga raali noqday diino kale may ma jirto waa islaamka uu nebi maxamed ayuda kitaabka sunnada ay ku tusinayaan wuxuu khusacbalaad iyo bidac oon sharcigu ku tusinaynin qofkaas islaamnimada raalli kama ahan wax kala una dhamayo qofkii dhahay sharciga laguma dhaqmi karo qawaaniinaa loo baahan yahay mabaadi'i kalea loo baahan yahay waa islaamka raalli kama ahan nabiguna waa ku yidhi xadiiska ibnu cabaas laa qad acma aliimaan man radiya billaahi rabban wabilislaami diin wabixamed sal alla alay waslam warasuula haddaad tiraada allah inuu rabbigayan raalliko isaga aan caabudo ka dambeeyo nebi maxamedna rasuulkaygii ou noqdo diintan islaamkana sharciga aan ku dhaqmayo ay noqdo weliba awraadda subaxdii bay ka mid tahay adkaaru sabax raditu billaahi rabban wabilislaami diin adkaar sabax lagu bilis maxamed sal alla alayh warasuul sababta qofkaas waa qof isdhiibay waay camalna waana laka raba sababta dada diinta ada ku qanacsanayn risaalada maxay ada ku qanacsanayn ilaahay cibaadadiisa iyo barihiisa ada ku qanacsanayn waxoogaha aad rabtid inaad maaragtay jini jini iyo ahluqubuur iyo meelaha aada tuugtuugtid iyo awoodo kale iyo ad maadaaba raditu billaahi rabban wabilislaami diin maxamed sal alla alayh warasuul maadaa ka dhawey waxaa rabaa qalbi iyo qaalaba inaad ka dhawo su ayaa loo baahanya marka aayadahan cajiibka markii lasii dhexgeliyey ayaa muxaramaadkiia loo noqday faman idura qofkii lagu qasbo oo dhibaato loo geliyo fii makhmasatin fii xaali makhmasatin ma garati yacni faman idura qofkii loo dhibaato geliyo fii akli muxaramaat waxyaala la xarim inuu cuno fii makhmasatin baahi dhexdeed oo gaajo qabato wax kalena oo waayo hayra mutajaanifin ku u leexanaya xaal oosan liidmin dembi oo macnaha max ku xadgudbaayo daruura la-aana ma cunaayo qaarna waxay dhahan safarkiisuna safar macsiyo ma aha falaa laa hayra mutajaanifin isagoo liidmin macnaha fa in allaha ilaahi kafuurun ku u dhaafayo raxmadu ee naxariista marka waxa weeye allah subxaana wa tacaala hadday xaaladu cuslaato wixii xaaraanta ay bannaanaya qofkii naftaaba ka dhacayso bal hadday naftu kaba dhacayso waaba waajib ay dhahaan inuu cuno sababtoo nafta xurmay leedo inuu cuno waajib bay ku tahay ama hadduu meel degi ka karo oo xoogaa is adkaysii karo oo nafta ay ka dhacaynin waa u bannaan tahay dhibaatana ay hayso ma garan lakin daa cid geli kara waajib kumaa laakiin dhibba hadday soo gaarayo inuu cuno waa u bannaan qaara wuxuu ku leeaa inuu saddex goor cuno oo qasab maaha baahida waa isaga bi'i karaa qof hadduu ka cabsanayo jidkiisa xataa inuusan waxba ka helaynin u badantaana waa zaad qaadanaya intii uu ka cid galo sababtoo naftiisa xurmay ku leedahay naftiisa xurmay ku leedahay ilaahayna wuxuu jecel yahay siduu nabigu yihi in allaha yuxibu an yu'taa rukasahu kamaa yuxibu an yu'taa cazaa'imuhu sida ilaahayba u jecel yahay cazaa'imta waajibaadka in loola yimaado ayuu alla uu jecel yahay rukhasana in loola yimaado nacam faman lidurra qofkii dhibaato la geliyo fii makhmasatin oo u dhibaatooda akla alxaraami fii makhmasatin ay liajli makhmasatin baahi darteed hayra mutajaanifin xaal yaha ku leexanay liidmin dembi oo qof mutacadiya uusan ahayn ama asagoo u baahan maarat u baahna inuu cunaya ma garan ama xadkow ka baxaya fa in allaha alla kafuuru raxiim oo u dembi dhaafaya macnaa dembi korkiisa ma ahano ilaahay waa ku dhaafay deen oo raximo naxariis badan wey yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa uxilla lahum maxaa loo xalilay qul waxaa tidhahdaa uxilla lakum waxaa la idin xalilay aayibaat waxyaalaha wanaagsan baa ilaahay idin xalilay waxyaalaha wanaagsan oo ayibaadka ayuu ilaahay idin xalilay iyo wamaa callamtum waxaad barteen wasayda maa callamtum waxaad barteen waxaad ugaarsataan oo min aljawaarix kuwa wax kasba ah mukallibiina idinkoo tababarayo ma garata tucallimuunahunna idinkoo baraya mimaa callamakum allahu ilaahay waxau idiin baray fakuluu cuna mimaa amsakna waxay qabsa qabtaan calaykum korkiina wadkuruu sma allaahi calayhi magaca allana maanta ku xusa waataqu llaha ilaahayna ka baqa ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu waa kii uda degdamay halkan hadda adcimadii baa laga hadlaayey gaar ahaan hilibka ayaa ugu daran hadda hilibka waxaa waa tii la yidhi uxillat lakum bahiimat lancaam waa ladin xalila ilaa wixii la xarimay maaha laakiin xoolaha maxay ku waxlaal yihiin inaad gowracdid gowrac sharciya bismi llaahina aada tiraahda aadna gowracdid haddii markaas ugaar aysan ahayno xoolo markaas kuu daaqayo hebeda iyo inaad soo qabsad oo gowracdid oo labada hun guri la gooyo arag iyo lo-da halkaan in laga gowracaasanah meeshaan dhunta geelana rubadda halkaas waan isbeddelna waa dhici kartaa labadaba waa laga gowraci karaa geela inta lug la xiro isagoo taagan saddex lugna ay xihanta saddex lugoodna ku taagan ayaa rubadda halkaa laga dura laakiin ariga iyo iyaka waa lalageda maara saddex loo inta la qobta lugna lidaya qibladaa loo jeediyaa bismi illaahi wallaahu akbar markaasaa qac lagu siiya marka labada hungurin waa in la wareego ma garan hunguri kan dhuunta marta iyo kan kaleba in marka la gooyo amaa ugaartiyaa soo hartay ugaarta de waa waxaan bidaayo oo cararayo haddaad qaab badana loo ugaarsa haddaad ugaarta haddaa dhigtid iyada waa gowracanay la gacanta ku jirta waa xoolihii laakiin hadday cararaayaan laba uun mid waa inaa gamuun ama xabad aad ku ridido bismi llaah intaad tiraahdo aada xabad aada ku dhufatid ama waran ama fallaar aada ku dhufatid marka waxaan nidhi hadday ugaar tahay laba siyoodoo inaad fallaartaada ama xabaddaada ama warankaada oad ku ugaarsatid macnaa ka daba tuurtid bismi illaahina aada dhahay marka fallaartii hadday ka dusto ama warankii ou dhaawaco ama xabaddii ay gudaha u gasho bismi illaahi aada tiraahdid haddii aada naf ku gaartana waa gowraci haddii hortaa dhimataana waa xalaal bisinkaasaan kugu fila dadbaa ma yaqaanaan soomaalida badana uma yaqaanin ugaarta bismi illah dora xabadda uu ku dhufto oo bismi illaahi uu yidhaahdo khalaas hadduu naf ku gaarona waa kaas waa gowraca deegta loo cunay qaaraa waxay dhahen xabadda xalaal maahana laga dhaadhiciyo oo bunduqiya wax la yidhaahdaa la dhahan xalaal maaha kutiwaar ku taal bunduqiyas waxaa weeye waa dhagax la tuuraayo camal waa mo waxaa weeye mawquudadii waayo camal laakiin xabaddan waa sida fallaarta oo kale way ka dhusaysaa marka bunduqyadii hore iyo bunduqyaan isku mid maaha bunduqyar waxay ahayd dhagax weyn oo la tuuraayo marka jug siinayo marka marka wixii hiqal ku dilaa iyaga haddaada gowrac ku gaarin xalaal maaha laakiin bunduqan hadda la sheego xabaddan way ka dhusaya marka warankiiyo fallaartii camal waa iyada kuwaas waa saas wey waxaa koo lagu soo qaban karaa eeyaha iyo waxyaalaha lagu ugaarsado in laga daba diro waxaa shardiga eygaa inuu tababaran yahay oo haddii la joojiyo uu joojismaayo haddii la diro his la yidhaahdo inuu maaragtay qabanayo haddii inuusan cunin neefka haddii uu qabto inuusan cunin haddii shuruuddaanta laga yaro eygii ama oo maaragtay dugaagan kale asadkii iyo shabeelkii fahadka iyo wixii la tababari karo inta la tababaro ee markaa ugaarkii laga daba diro ee markaa uu qabto uusan markaa uusan cunaynin oo ninka saaxiibkiisa oo la sugaayo oo saa loo tababaro bismi llaahina uu yidhaahdo hadduu naf ku soo gaarana waa gowracayaa hadduu naf ku soo gaarinna bismi llaahi maadaama uu soo yiri waxaa weeye iyadana wuu cuni karaa marka allaahuma hadduu biyo ku dhaco hadduu biyo ku dhaco lama yaqaan waa soo u dhintay nacam taas maaha eyga haddii uu ku soo gaaro waa kaas naf haddii kale uusan naf ku soo gaarinna khalaas marka eeyaha iyo wixii lamida iyo shimbiraha sida gallayrka iyo gorgorka iyo wixii lagu gaarsan karo oo la tababaro kolley waad aragtay gaalaha hadda si u tababareenoo bahladii iyo abeesooyinka iyo jinijaana madaxa usan iyagaa bahla noqdo si baala ula joogay walciyaadu billah marka taasoo ka hadlaya marka aayadda ay ka hadlaysaa nabigana xadiidkana siday ka hadlaysaaho waa la weydiiyo wuxuu yidhi eygeyga ka warran waxaa dha eygaaga haddaad dirsatid uusan waxba cunayno ou qabanaayo waa cuni kartaa uusan mar markuu qabto uusan cunayno laakiin haddii uu cunaayo haddii waxaa weeye isagaa maa qabsaday mase adiga kuu qabto ey kale meesha hadduu la soo galo isagana ma cunaysid haddaadan naf ku gaarin sababtoo ah adigu eygaagaad bisabku qabatee eygaas kale cidina bisabkuu qaba adiga baabka fiqhiga iyo axaadiid ayaa lagu sii kala bixiyaa laakiin khulaasada waa saasoo eeyaha iyo wixii saasoo kale la tababaro waxa ay qabtaan hadduu tababaran yahay oo joogso marka hisle markii oo joogsanayo markii laga daba diro qabo la yidhahdana uu soo qabanayo uusan cunaynin taas waa inuu tababaran yahay marka ama gorgor ha ahaado shimbiraha ugaarsada ama eeyaha ha ahaado ama libaax ha ahaado ama maaragtay haramcaska iyo waxaas oo dhan waa isku wada mid yasaluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa uxilla lahum waxa loo xal oo aad cumada hilibkaa laga hadlayo qul waxaa tidhahda uxilla lakum addayibaat dayibaadka la idin xallilay macnaha waa wixii wanaagsan oo waxyaalahan maaragtay la ugaarsado oo aan sunta iyo waxyaalahaas aan lahayn dayibaadka amaa xasharaadka sida doorshaanka iyo dayibaadka maalig wuxuu ku fasira iyo culammo qaarkood xalaasha laakiin imaamu shaafici wuxuu ku fasira wixii lagu macaansado dhadhan laho qiimo leh ilaa halkaan xaaraan lagama hadlaynin wixii dhadhan lahoo maaragtay lada leh oo khabiis aan ahayna la cuni karo laakiin doorshaan iyo xasharaad iyo waxaas wax la cuni karo maa macnahaasna macno aada qiimo leh waa iyo was wamaa callamtum waxaa u qadaran wasayda maa callamtum waxaad barteen waxay soo ugaarsaan oo minal jawaarix koox kasbada ah ee ku wax soo qabta ah jaarix waa kasba yaclow yaclow maa jaraxtum binniyaar macnaha waxaad kasbateen macnaa kuwa wax kasbanaayo ugaadha soo qabanaayo wixii aad ku ugaarsateen wasayda maa callamta ayaa u qadaran oo minal jawaarix kuwa kasbada ah mukallibiina xaaleetan adigoo ay tababaran ka dhigaya macnaa mudaribiina camala ka dhiganta oo mu'adabiin tababaraya his iyo qababaraya inuu ka his waa ka joogsiga qabashana waa qabashadii taas oo kale tucallimuunahunna adinkoo baraya mimaa callamakum ullahu waxool ilaahay idin baray fakuluu cuna marka mimaa amsakna calaykum waxay idin qabsadaan wadkur ismallaahi calayhi magacalana ku xusa marka axkaamtaas dad badan oo soomaalida anima kale igu dambaystay inay barjaahilay ka ahaayeen maysa noqonin xataa shayga xabadda ama falaar haddii lagu dhifto dowsa gowrac ku gaaro wuxuu kale neefku waa baktiyey ma garan haddii manhaajka meelaha waadada waa akhrin jirna xaggay ka martayn waaba garan waaye marka ma garan bal qofkii joogay bal haddoo maxay ugu akri waayeena garan waaye ma dhaqankan sida ahayn wuxuu ku leeyaha badaarkeen xabad ku dhifto waa iga baktiyey soman ama falaaran ku dhusa iga baktiyey dee bisinka inta lagu akriyo marka la diraaba ama xabadda la tuuraaba ama falaarta la tuuraaba bisinkaasaaba ku filanba ilaa xoolihii la gowraca iyaga maa way ka duwan yihiin bal xoolaha neefka inta carara oo la qaba waayo falaar lagu tuujiyo dhag lagu siiyo ee fariis haddii naf lagu gaarana waa la gowraca haddii kalena sidaisaa loo cunayaa marka wad mar macnaha bisanka alle waxaa ku xusaysaan markaad dirayso ama xabadda ridiyeyso wattaqu llaha ilaahay ka baqa oo axkaamta ilaaliya sababto sida uu nabigu sheegay calayhi salaatu salaam eyga waa inuu mucallam yahay waa inuu adiga kuu qabto uusan waxba cunin waa inaan ey kale waxba la qabanin waxyaalahaas oo kale haddaad ugaarka aada ku ridid maalan waran aada ku ridid waranka haddii oo caaradda ku duro waa cuni kartaa haddaadan naf ku gaarin laakiin meesha baldhaca hadduu uga dhaco waragga xooggiisa oo jugtiisa ay ku dhacdo saa u dhinto ayada waqiido waay maa mawquudada can waay lama cuni karo dugta wixii ay ku diso laakiin eyga isaga xataa jug hadduu ku dilo sida maaragtay laba qowl ku qolka saxiixa manhaajkaba uu dhigayo hadduu xataa eygu jug ku dilo waa la cuni karaa nacam saas adharo weliba ka cabiraya madhabka inuu xoog le imaamu nawowi fakuluu cuna mimaa masakna calaykum waxay idiin qabsadaan wadkuruu sma allaahi caleyh ilaahayna ku xusa wattaqu llaha ilaahay ka baqa in allaha allana sariiculxisaabi xisaabtiisu kay deg badan tahay halka caawa ku jooji